bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfayla dhugunsadayaal qodobada warka hamiignimuna siin kahayna ee warbaahinta raadiyo baydhaba wadhiba iyo shalciyin shirkii usakabaaqi madaxweyne farmaajo oo baaqday madaxweynaha koonfur galbeed oo la kulamay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka hirshabeelle oo sheegtay inay reediyaan dhigtay doorashada kuraas cabasho lakusheeni kulunlunku hadalaya xalinta khilaafaadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada oo jowhar laku qabday maamulka galmudug oo kabaaqi roojinta colaada xanan buure ee gobolka galgaduud ah akhbaaraadka binaankana qodobanu warkaana siinkahayna welibaayo shalayana dhimasho ku dhalatay qarax kudhi afghanistaan iyo faransiiska oo qaaday tillaabo horeylan aragna iyo onagan kofalnagaasi maraykanka iyo ingiriiska waayahay mar kale hamiin fayla dhugunsadayaal waa hamiignimo sabta ee taariikhdan iyo ka eedanta tumiisiyeedka bilo sagaalaad lamadun kii labaatii kowta intaas waliba ayuu ahaayana qodobada warkaana hamiignimo una siinkahayna faahfaahintii oo kolkoo dhow yaa dhiiga doontaan insdiyaariyo fayl kabilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen yaa xafiisdii ka qaabilay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee uu saha magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynaha ayaa guddiga kula hadalay xaqiijinta qoondada haweenka ee soddon boqolkiiba ee golyaalka baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sheegay inay xoojiyi doonaan qoondada haweenka islamarkaasaytina hataa aqalka sariyu ha ka baxeen lama xubnood oo bilaange markii golaha shacabka ee bilaabaton ah iyo ilaali doonaan qoondada bilaanta walibaan usu xusay inay maamul jeye ku gohonta inay bilaantay oo hambahaan doorashooyin kuwaan iyo ilaali doonaan hana ee ka ilaali doonaan hanaanka hufun ee bilaanta iyo hankabaha kuran doorashooyinkaasi guddiga xaqiijinta qoondada bilaanta ee ku kooban tumisada xubnood yaa dhowaan uuse magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya welibaan iyo hatu wadana dadaala iyo maamul goboleedyadan ku dhaadhiciyayaan inayo ilaaliyaan qoondada bilaanta soomaaliyeed ee doorashooyinka dhinihii kaleed maalinta shalay haytiya diyaaradda turkish airland oo saarnayeen rakaab use ku mid ahaya agaasimihii hore ee hay-adda nisa ee fahad yaasiin xaji daahir islamarkaasaytina marjihi horaha kubadii istanbul ee dalka turkiga iyo qorshidheenahaay inay kadegda garoonka muqdisho ee aadan cadda yaa weliba ay kadegday garoonka diyaaradaha ee dalka jabuuti iyo ona diyaaradda sayti muddo ah saacadaha ka xayirnaatay garoonka dalka sayti kureedna langnagay ee dalka turkiga sababtii laga sheegay markii hore ini diyaaradiiyo ciladka koyti markii dambena weliba la sheegay in uusa xanuunsaday duuliyihii diyaaradda turkish airline sidoo kaleed wararka qaar yaa sheegahayn in diyaaradda iyo gudaha aan galeen ciidamo ya sheegayeen ciidama iniyo guda aan galeen ciidamo ku tirsan booliska jabuuti kuleen iyo hadlabaheen ee agaasimihii hore hay-adda nisa fahad yaasiin ous madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uus dhowaan magacaabay la taliyaha amniga qaranka een dhinigii xafiiska madaxweynaha intaas kuleed waliba go-aan laku diirayay ini dhammaan rakaabkii saaranaya diyaaradda reedlankanaga istanbul maadaama iyo isqabqabsi ku dhaladay fahad yaasiin xaaji daahir oo kumid kumid hayay rakaabka diyaaradda iyo saraakiil la socotiya reer lagnage dhinihii kaleed waliba geeka garoonka diyaaradaha ee muqdishoha ka degday diyaaradda ee turkish airline kuriid markii duulimaad ee shalay uu saarnayay agaasimihii hore ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir ee lahakii taasayti oo lakahakii ee saacada dalka jabuuti islamarkaasaytina reer lagnagi magaalada istanbul ee dalka turkiga geekayahaytii maalinta lambalansanay inay fahad yaasiin uuse ku horjeediyay guddiga ee amniga qaranka eena xaqiiqooyinkii ku saabsanayay kiiskii eena sarkaalada ikraan tahliil oo faarax oo ku tirsanaysay hay-adda sirdoonka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee taasayti oo la waayay ee muddo kulunkun yaa baaqadi warar hataa kubay xafiiska madaxweynaha yaa weliba laga sheegay inay shirka guddiga amniga qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya ee lambalansanayay ini geek oo ka beegan taariikhda tumiisiyeedka bilo sagaalaad lamadkii labaatii kow tuusu ku dhihi magaalada muqdisho reerland dhinkii welibaana la eray warka hataa kubay xafiiska villa soomaaliya ee weliba uuna reedhaas inkala wadaaga doonay xilliganka habboon ee uusa dhii karo shirkun dhugunsadayaal warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ayaa dhugunsadaaytan dhinaga kaleed guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa sheegay inay anjarna qodobo ku mid ah habraacyada doorashooyinka aqalka sare oo la jibiyey saas daraadii aan ilanku bahayni musharaxiinta cabashada gudbiyadii ee embati magaalada muqdisho inayo ha ka nagdan magaalada jowhar siyo tartankan ku qayb galan guddigun yaa wali kaleyo sheegan in doorashada korsagaiyo doodo ku teegantii hayti ini geeklan tartama reernalan dhikii ilaa iyo baryeyti ee galabnimo si waqti lansiiya musharaxiinta ee ku carootay tartankii iniyo reedhan ka nagdan magaalada jowhar dhini kaleed musharaxiinta iskuqubati magaalada jowhar ee hadda kusugan magaalada muqdisho ayaa sheegeen iniyo han ka nagda doogna magaalada jowhar siyo tartankan ku qayb galan maadaama ayaa ereen walba lankuqowda korna waxyaabahayo ku sheegada hayaan oo iyankuureyta amniga dhini kaleed kulunlunku hadalaya xalinta khilaafka shal dhexgali been beeraleyda iyo xoola dhaqatada kaqabso yaa ka qabsoomay magaalada jowhar kulunkun yaa waliba garwadeen ku haytay hay-adda zamzam foundation islamarkaasi tin iyo iyo caawiyaasi ama caawimaadku helaasi hay-adda somali stability fund yaa waliba uuse ka dhigay magaalada jowhar ee xarunto gobolka shabeellaha dhexe waliba kulankun waa ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka hiirshabelle ooyo ku mid ayiin wasiirka reedan hiliisyowka dowlad goboleedka hiirshabelle injineer cabdikariin cali nuur duqa degmada saalax muudey gudoomiyaha degmada jowhar cismaan baarey gudoomiyaha reedan hiliisyowka gobolka shabeellaha dhexe maxamed tuuxow cabdi iyo qaar ku mid ah ururada bulshada rayidka qeybo jooshal duwan iyo sida ee xoololeyda beeraleyda iyo barakacyaasha shirkuun yaa waliba lanku hadalaya xalinta khilaafaadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo diriirto ka dhex marta ka dhex maraase xiliyada abaara tuulooyinka hooseeda magaalada jowhar tuulooyinkaas ayoo ku mid yihiin dayma same ee maandheere iyo haano kale oo dhowaan laka dagaalamay dhini kaleed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo odayaalka dhaqanka iyo wehliyayaan mas-uuliyiin kale ayaa waliba iyo kabaaqina ruujinta xiisad colaadeed oo dhexeyta beelo walaale ah ooyo ha ku cusboonaatay deegaanka ee xananbuure ee waqooyiga gobolka galgaduuda odayaalka dhaqanka ee dhuusmareeb oo kusugan yaa dalbadayn ee iniyo si shuruurlaan eling ruuji colaadan ooyo hakashiraabnimaadun geedka ka bilaawatay dilinjeysida qof shacabe iyoona si gaar aan dalbadeen maamulka galmudug inay ciidamada hanagow xasiloonida iyo undiran deegaanka wasiiru dowlaha caafimaadka galmudug axmed faafaale iyo wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug maxamed nuur diini iyayoona ka baaqan in siyaasiyiinta lamaada dhinayo si degdeg diran deegaanka oyo ee iswar fadhiisiyaan odayaalka si xallandeera inkadambeyntii wasiirka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waana ee kusimaha wasiirka mudane axmed xasan cali axmed xasan cali axmed dheere yaa adkaayay muhiimada nabadda iyo in leta shacabka xananbuure oo muddo ee lanka howlanayay heshiisiintiio dhugunsadayaal weliba isin dhugunsada haytana warka hamignimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa haddana akhbaaraadka banaanka uusan inhaaya cabdulaahi xidig
mahadsanid mohamed ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay sagaal iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada jalaalabaad ee bariga dalka afghanistaan sida ay sheegeen saraakiil caafimaad iyo warbaahinta maxalliga ah weeraradan oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin taalibaan ayaa ah qaraxyadii ugu horreeyey ay dad ku dhintaan tan iyo markii maraykanka uu ka baxay dalkaasi afghanistaan sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka ee gobolka ningihaar ayaa u sheegay wakaalada wararka e f b da in saddex qof la dilay siddeed iyo toban kalena la dhaawacay halka dhowr warbaahin oo maxalli ay wariyeen in weeraradaasi ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof halka ay sagaal iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen jalaalabaad waa caasimada nangahaar oo ah xarunta waaxda dowladda islaamiga ah ee afghanistan oo sheegatay mas-uuliyadda weerar dhiig badan ku daatay oo lagu dilay in ka badan boqol qof garoonka diyaaradaha kaabuul dhammaadkii bishii agost ka dhacay kooxda taalibaan ayaa awoodda dib uga soo laabatay bartamihii bishii agosta kadib markii ay meesha ka saareen dowladdii hore waxayna ballanqaadeen inay soo celin doonaan nabadda iyo amniga guud ahaan dalka afghanistan sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinayay gaari cagaaran oo wata calanka taalibaan oo hareerihiisa ay ku hareeraysan yihiin dagaalyahano hubaysan dhinaca kalena faransiiska ayaa qaaday tallaabo aan horey loo arag oo ah inuu u yeeray danjirayaashii u fidhiyey wadamada australia iyo maraykanka xilli uu socdo muranka sii hoogaysanaya ee ka dhashay heshiiskii dalkaasi uu gujis kaga iibanayey australia oo la hakiyey iyo dalkaasi australia oo heshiis cusub dhanka amniga ah la galay dalalka britain iyo maraykanka heshiiska saddexdani waddan ee australia britain iyo maraykanka ayaa lagu dhawaaqay arbacadii dhoweyd maraykanka iyo australia ayaa labaduba sheegay inay ka xun yihiin go-aanka ah ay qaadatay xukuumadda baariis balse tallaabadan ayaa ka caraysiisay faransiiska oo sheegay in dhabarka laga toogtay halka shiinahana ay saddexdan dal ay ku eedeysay inay wadaan dagaal qabow heshiiskan ayaana sare u qaaday absida ah inuu sababi karo dagaal lala galo shiinaha isbahaysigan oo loo yaqaano awkis ayaa waxaa arbacadii ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka jo biden ra-iisul wasaaraha u k boris johnson iyo dhigooda australia inkastoo aysan soo hadal qaadin shiinaha haddana awkis ayaa loo arkaa dadaal lagula loolamayo saameynta beijin ee badda koonfurta shiinaha ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa mar dambe xildhibaanada u sheegay in heshiiska aan looladan lahayn in la isugu tago shiinaha balse ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa su-aal weydiisay teresa may oo xilkaas kaga horreysay taasi oo ku saabsanayd in heshiiska uu britain ku hogaamin karo dagaal lala galo shiinaha waxa ay ra-iisul wasaaraha weydiisay awaaqib xumada ka dhalan karta isbahaysiga hay-adoo shiinaha uu haysto taiwan boris johnson ayaa ku jawaabay u k waxaa ka go-an difaaca sharuucda caalamiga ah taasina waa talada ugu awooda badan ee aan siin lahayn saaxiibadeena caalamka waana talada ugu awooda badan ee aan siin lahayn dowladda beijin taiwan ayaa isku haysata dal madax bannaan balse beijin ayaa kordhisay cadaadiska ay saarto jasiiraddaas oo ay u aragto ismaamul gobol oo dalkeeda ka tirsan dhegeystayaal warkii caalamkana waa inaga intaa
eedeeda mahadsanyi cabdulaahi xidig ee warkaha mignimo ee raadiyo baydhawana wararka caalamka uusaninjade cabdulaahi xidig yaa dambeeyey waliba warkaa saare anoo maxmiyare waana siinla socodsiyaay warkun warlamidan tunreedanka kulumaana sidaas iyo nabaday farsamada waliba ahaa ee nuur kalsooni